إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda kenya ayaa cabsi aawadeed waxay bilowday in imtixaanka ardada soomaalida ay gumaysato ay diyaarado kusoo qaado maadaama ay ku adkaatay in ay dhulka marto faahfaahinno dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weeraro dhabagal ah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo askar looga dilay maamulka jubbaland ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraro la beegsaday qaar ka mid ah ciidamada shisheeye ee dalka duulaan ku jooga dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxaay sheegayaan inay u baahan yihiin inay samaystaan ciidamo madani ah oo ka madax bannaan dowladda federaalka ah maamulka degmada beled xaawo ayaa caqabad waxa uu ku noqday biyodhaamin ragga booyadleyda ay ku howlanaayeen maadaama booyadleyda laga dalbaday in ay qarash badan bixiyaan nin ganacsada ah ayaa nin kale oo uu dayn ku laha ku dilay duleedka magaalada muqdisho munaasabad lagu dhiirigelinaya ardayda dhigata macadka imaamu sakaawi ee qiraa'aadka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta macadkaasi ee degmada jilib yukrain ayaa waxay sheegtay in jenaraalkii afraad oo ruushka u dhashay ay ku dishay dagaalo ka dhacay koonfur bari ee dalkeeda intaa uu qodobadii warku waaweynaa dhegaystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladda kenya ayaa cabsi aawadeed waxay bilowday in imtixaanada ardada soomaalida ay gumaysato ay diyaarado kusoo qaado maadaama ay ku adkaatay in ay dhulka marto hashim cabdinaasir ayaa ka waramaya diyaarada helikobter ah ayay kenya ku qasbanaatay inay kusoo qaado waraaqaha imtixaanka dugsiga sare ee dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato maadaama ay ka qoosatay inay dhulka soo mariso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan jidka u gashay gaadiidka isaga kala goosha nairobi iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato waxayna dishay dad badan oo kirishtaan ah halka kuwa muslimiin ahna ay sii daysay taas oo walaacan kasoo kabasho lahayn ku riday xukuumadda nairobi waana midda keentay in ay waraaqadaha imtixaanka diyaarada kusoo qaado guddoomiyaha dowladda kenya ugu magacaaban gobolka mandheera ayaa sheegay inay sababo abni darteed ay ku kaliftay inay diyaaradaha adeegsadaan si ardada gobolka soomaalida loo gaarsiiyo waraaqadaha imtixaanka wuxuu sheegay in konton iyo lix goobood oo ay ka dhacayaan imtixaanka dugsiga sare la geeyey ilaala ku filan si ay u xaqiijiyaan amniga goobaha imtixaanka qaran diyaaradaha waraaqaha imtixaanka sida ayaa kasoo kici timay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya dalka kenya ayaa waxaa guud ahaan ka jira imtixaanka dugsiga sare laakiin meesha keliya ee waraaqadaha diyaarada lagu geeyey amni xumo darteed waa qayb ay soomaalidu degto weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusii kordhay gobolada ay muslimiintu ka degaan kenya oo dhulka soomaalidu degto uu ka mid yahay faahfaahinno dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weeraro dhabagal ah oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo askar looga dilay maamulka jubbaland geesta kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay weeraro ku qaadeen qaar ka mid ciidamada shisheeya dalka duulaan ku jooga cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weerar kamaayan ah oo saacadii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay la beegsadeen askarta maamulka jubbaland oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo khasaaraha ka dhashay weeraradaas ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada askarta maamulka jubbaland ay gaartay ilaa toban askari dhaawacyada ayaana ah ugu yaraan saddex ruux waxaana ku jira dadka dhaawacmay taliyo hor in magaciisa lagu soo gaabiye xasan fanax dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal toos ah iyo weerar duqeyn ah la beegsadeen xabashida ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool iyo sidoo kale yugandheeska ku sugan shabeellaha hoose etoobiyaanka ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa xalay waxa ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid mujaahidiinta al-shabaab weerarkaas waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona faahfaahin dheeraada laga haynin khasaaraha ka dhashay dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay tiro madaafica ku garaaceen saldhig ciidamada kasoo duulay dalka yuganda ay ku lahaayeen deegaanka berir ee duleedka magaalada afgooye ee shabeellaha hoose ilaa dhowr madfac oo hoobiye ah ayaa gudaha xerada ku hoobtay ilaa haddana tafaasiil dheeraada lagama hayo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inay u baahan yihiin inay samaystaan ciidamo madani ah oo ka madax bannaan dowladda federaalka ah xilli dhaca iyo dilku ay kusoo badanayaan magaalada muqdisho ayay bulshada magaalada muqdisho waxay hadal hayaan xaaladda ay ku sugan yihiin marka laga soo tago dhibaatooyinka ciidamada dowladda federaalka lagala kulmayo waxaa gudaha magaalada ka abuurmay kooxo kale oo burcada oo dhalinyaro u badan kuwaas oo baangado midiyo dhagxaan ulo iyo wax allaale waxay heli karaan oo ku hubaysan degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho ayaa la daalaadhacaya dhibaatooyinkan walow ay jiraan degmooyin xaaladoodu ay caymato mid kamid a hooyooyin ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay sheegaysaa in muhiim ay tahay in dadka reer muqdisho ee aayahooda ka tashadaan islamarkaana ay samaystaan ciidamo madani ah oo ka madax bannaan kuwa dowladda federaalka ah soan waxaan qabaa shacabka hadday istaagaan is-abaabulaan dadku waxay leeyihin culimaadudiin aqoon-yahaniin waxgarad haween dad dhallinyaro ah oo shabaaba istaagi kara wax qaban kara marka intaas dad ka kooban in maalin walba wax yar oo basiida carruurtooda lagu dilo lagu laayo wadooyinka ay yaalliin ku dhibaataysan yihin nasiib darra anigu arkaa marka shacabku ha istaago arrintaa waxa ka qabto cidda ay kaalmaysan karaan iyagaa oo ilaha la kaashadaa laakiin awalan inay iyagu inta istaagaan is-abaabulaan ee ugu yaraan xataa ay samaystaan ciidamo madaniyahoo iyagoo xaafadahooda intay lacag siiyeen ee wareego maalintii roondeeya habeenkii roondeeya marka waxaa badbaadaya carruurteenni ee tarbiyaysnaayo wanaagsanaayo waddooyinka lagu dilayan way badbaadayaan kuwii waalidkood ka farabaxsaday oo waddadii ka qalloocdana way badbaadayaan waayadan waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kooxaha kale ee burcadda ah iskood u abaabulaan maamulka degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa caqabad waxauu ku noqday biyo dhaamin ay halka ka wadeen ragga booyadleyda ah maadaama booyadleyda laga dalbaday qarash aad u tiro badan milkiilayaasha iyo darwallada gaadiidka booyadaha ayaa waxay isugu soo baxeen gudaha magaalada iyagoo ka cabanaya tilaabo amaba amar maamulka uga yimid waxay sheegeen in maamulku ula yimid xeelad uu lacag badan uga doonayo taasina aysan u cuntamaynin waxay hoosta ka xariiqeen in laga dalbaday in laysano cusub ay samaystaan iyadoo taasi ay keenayso in booyad weliba ninka iskale uu bixiyo laba boqol ilaa iyo laba boqol iyo konton booyadleydu waxay intaasi ku dareen in xilligan aanay suuragal ahayn in lacagtaas faraha badan ay bixiyaan waxa ay tilmaameen in arrintani ku soo aaday xilli sacir barar uu jiro islamarkaasna abaarba aan lagu jiro wax aan la qaadi karin oo laba boqol iyo konton iyo waa laba boqol oo doolar leeyahay oo laysina olii waa baktiyahayaan dadkii waa baktiyahayaan shiidaan la-aan baa ka jirto biyo la-aan baa jirto sixir barar baa jiro dadkii miyiga waa lumay xoolihii waa baktiyahayaan meeshii wax booyadihii waa waa waa laga xareeyey meeshii wax loo qaban lahaa halkii booyad konton doolar bay maraysaa meeshii ummaddii wax nooloo qaban lahaa yaa waxaa nagula yidhi
maamulada dal ka jira ee shisheeyuu dhisay ayaa culays wejiyo badanle waxay ku hayaan bulshada ay maamulaan nin ganacsada ah ayaa nin kale oo uu deyn ku lahaa waxa uu ku dilay duleedka magaalada muqdisho mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacay dhacdo saameynteeda leh nin ka mid ah ganacsatada ceelasha biyaha ayaa nin uu lacag deyn ah ku lahaa u doontay lacagtiisii kadib in muddo ah oo uu ka sugaye markii uu u tagay ninkii uu deynta ku lahaa ayuu ka dalbaday in uu siiyo xaqiisa hase ahaatee wuu ku gacan sayray isagoo u sheegay inuusan wax lacag ah ku lahayn dadka agdhowaa goobta ayaa isku dayay inay xal ka gaaraan arrintan hase ahaatee uma suurogelin intaas kadib waxaa dhacday in labadii nin waa kii ganacsadaha ahaa iyo kii deynta lagu lahaaye uu soo kala dhex galo muran iyo is-afgaar xoog leh dabadeedna uu aada u xanaaqay ninkii deynta lagu lahaa kadibna tooray uu watay ayuu qoorta kaga dhuftay ninkii ganacsadaha ahaa ayaa waxaa halkaas ka soo gaaray dhaawac halis ah oo uu naftiisa ku waayey dhacdadan ayaa ah mid xanuun badan oo muujinaysa sida bulshada muslimiinta qaar ay ugu dhex yaraatay naxariistii iyo in dulmiga laga hortago waana tan keentay in ninkani isagoo aan alle ka baqayn cid uu ka hebaysanayana jirin uu si bareer ah dil u geysto haddana si nabad ah goobta uga dhaqaaqo dilalka loo geysanayo dadka aan waxba galabsan ayaa kusoo badanaya muqdisho iyo duleedkeeda munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhigaata maxadka imaamu sakaawe ee qiraa'aadka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta maxadkaas ee degmada jilib maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid a culimmada diinta islaamka waaliga jubbooyinka iyo marti kale ayaa lagu qabtay xarunta macadka imaam muuse qaawe ee qiraa'aadka kaas oo ka furan magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka ardayda dhigata macadkan ayaa ka gudbay marxaladii saddexaad ee waxbarashada iyagoo u sii tillaabay maraaxiil kale oo ay horay ugu sii soconayaan barashada culuumta qiraa'aadka maamulaha macadka imaamu sakaawi ayaa ka warbixiyey taariikhdii la aasaasay macadka iyo xaaladda waxbarasho ee macadkaasi waxaa la aasaasay ama la furay sagaal iyo tobanka dilqicida kun afar boqol afartan iyo kow laba bil kadib muraajaca ay markay socotay kadib waxaa toos loo bilaabay daraasadii loogu talagalay muqararkii ahaa sida tasxiixu tilaawa iyo kutubadii tajwiidkii qiraa'aadkii shaadibadii xifdigeed ardada mushaarikiinta guud ahaan waa sidai hadda la sheegay toddobaatan iyo afar qof ardadaas guud ahaan tiradoodii waa afartan qof ayaa gudubtay muqaabiladan tii saddexaad ah waxaa kale sii weheliya ayagana kuwo aan ka fogeyn intaas laakiin u baahan tadriib kale in fursad kale la siiyo ayagana sheekh maxamed balli iyo sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka kana soo qaybgalay xafladdan ayaa kelimaad muhiim ah oo ku saabsan fadliga qur'aanka ka jeediyey munaasabadda dadku waxay haystaan waxa ugu qiimaha badan waa diintooda weeye ruuxu wuxuu haysto oo uu milkiyo oo uu hanto awlaaddiisa maaha reerkiisa maaha hantidiisa maaha saaxiibbadii maaha waxa weye meeshuu ku dhashay maaha waxaa qi- ugu qiimaha badan oo ruuxu haystaayo waa diintiisa weeyaan waxay saxaabatu rasuulilaahi ay la cararayeen oo ay xabasha iyo najaashi iyo yathrib la aadayeen oo ay hameenkii u gurguuranayeen waxa- oo ay la cararayeen waa diintooda weeyaan nabigeena sal l sl noo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah qur'aankana waa shifaaءun lima fi suduur wa hudan wa hanuun wa raxmatun lilmu'miniin mar allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku sheegayaa xuja yaa ayuha اnnaasu qad jaa'akum burhaanu min rabbikum mar nuur buu ku sheegaya ilaahay subxaanaه wa tacaala waanzalnaa ilaykum nuura mubiina mar allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku sheegaya qur'aankan aad baranaysaan walaalayaal inuu yahay xarig xagga korena ilaahay uu ka hayo xagga hoosena adigu aad haysato ugu dambayntii xafladda waxaa soo gunaanaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdallah qofka xaafidulqur'aanka waxaa laga rabo marka waxaan rabnaa in waxa weeyaan la akhriyo lagu tadaburo oo la noqdo dad dabeecadoodao dhan qur'aanka uu noqdo Aa, nabiga dabeecaddiisa maxay ahayd kaana khuluquhu alqur'aan dabeecaddiisao dhan qur'aanka ayuu ahaa qur'aan socdo ayuu ahaa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam qof walba oo xaafidana waxaa la rabaa qur'aan socdo inuu noqdo wuxuu qur-aanka ka reebana uu ka reebtoonaado wuxuu qur-aanka farana uu fartoomo marka quraa'du waxa weeyaan aad iyo aad ha isku ilaaliso alqur'aanu xujatun laka aw calayk qur-aanka xujo ayuu kuu noqonaya aduu kuu doodayaa ama aw calayka adigu kugu doodayaayo waxa weeyaan oo maalinta qiyaama laga yaabaa inuu kugu markhaati faro macadka imaam muuse qaawi ee qiraa'aadka ayaa waxaa wax ku barta arday isaga timid meelo kala duwan kuwaas oo baranaya culuum ku saabsan qiraa'aadka
halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dowladda yukrain ayaa waxay sheegtay in jenaraalkii afraad ee ruushka u dhashay ay ku dishay dagaal ka dhacay koonfur bari ee dalkeeda madaxweynaha dalka ukrain selenskay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay dagaal ku dileen jenaraal kale oo ruushka u dhashay oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminayay duulaanka ruushku uu ku soo qaaday dalka ukrain duulaankaas oo khasaaro badan sababay madaxweynaha dalka ukrain ma magacaabin jenaraalka ay dileen balse la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee ukrain ayaa waxa uu sheegay in ninka la dilay uu yahay sareeyogaas oleg matsayef sarkaalkan la dilay ayaa waxa uu hogaaminayay qaybta boqol iyo kontonaad ee ciidamada lugta oo la aasaasay sanadkii laba kun lix iyo tobankii saldhigna ku leh gobolka rostof ee u dhow xaduudda ruushku uu la leeyahay amaba la wadaago dalka ukrain waa sarkaalkii afraad ee ukrain ay sheegtay in lagu dilay duulaanka ruushku uu kusoo qaaday dalkaasi khubarada milatarigu waxay rumaysan yihiin in ku dhowaad labaatan janan oo hogaaminayay duulaanka ruushku uu ku qaaday dalka ukrain haddii ay dhab noqoto in la dilay afar ka mid ah ay taasi ka dhigan tahay in boqolkiiba labaatan la laayay hogaamiyaasha dagaalka ee ruushku uu diray dalka ukrain taa micnaheeduna waxaa weeye in saraakiil badan oo jenaraaladaasi ka hoosiisay dagaalka lagu dilay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa